dhinaca kale jadwalka ayaa ku soo aadaya iyadoo aan si rasmi ah loogu dhawaaqin in la xalliyey khilaafka gobolka gedo ismarwaaga ka taagan gobolka hiiraan iyo kala qaybsanaanta u dhexaysa guddiga doorashada ee maamulaya xildhibaanada somalilan haddaba waxaan qadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal maxamed xasan ciro waxaana marka hore weydiiyey jadwalka ay soo saareen cabdiqaadir waa mahadsan tahay jadwalkani waxa uu daba socdaa ama xiriir xiriir la leeyahay habraacii ama qorshihii doorasho ee madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen sagaal iyo labaatankii juun waxaanu aan ku salaynay waa iyagii wixii ay isku raaceen muhiimadiisuna waa inuu yahay saddex qaybood oo kala horeysa oo ah waktiga hore ee doorashada aqalka sare waktiga diyaargarowga ergooyinka iyo odayaasha soo xulaya iyo waktiga ugu dambeeya oo ah doorashadii xubnaha baarlamaanka iyo ilaa dhaarintoodii marka waa wakti uun ku sar go-aan xilligaas ay horay u shaaciyeen madashaas wadatashiga qaran maadaama ay jirto ee kala qaybsanaan u dhexaysa guddiga doorashada ee somalilan islamarkaana aan si rasmi ah loogu dhawaaqin in la dhameeyey khilaafkii doorasho ee gobolka gedo iyo sidoo kale muran ka taagan ee doorashada ee beledweyne arrimahaasi caqabad ma ku noqon karaan jadwalka aada soo saarteen arrimahaasi waa kuwo farsamo oo haddaba guddiyaa jira u xil saaran oo howlahoodii wada ogtowgedo waa lagu maqan yahay arrimaha kalena si uun hoose ayay u socdaan howlahoodu marka ma aha arrimahaasi kuwo keeni kara in doorashada wadanku la yidhaahdo ha u istaagto oo ha u xariiraato howlaha iyagoo xalkoodu socdo ayay doorashaduna soconaysaa marka caqabad weyn kuwaasi ma noqon doonaan
laakiin arrimahaas waxay udubdhexaad u ahaayeen in heshiis laga gaaro doorashooyinka marka iyadoo aan xal laga gaarin doorashada miyay sii soconaysaa oo ma laga kaaftoomi karaa heshiiska laftiisaaba waxaa ku jiray in xal laga gaadhay waxyaabaha guddiyadan loogu diray oo guddiyadan hadda farsamada ah ee howlahaoda howlahooda wada ayaa waxay qeyb ka yihiin xalka marka sidii lagu heshiiyey ayaaba fasa ahayd markii iyaga xal laga gaadhay ayaana nidaamka doorashada iyo waktigeedii laisla dhaqaajiyey marka iyadoo doorashadu socoto ayaa lagu dhex shaqayn karayaa waxyaabaha kale dhammaystirkooda marka in meelahaasoo dhan doorashadu ka wada dhacdo waa wax lagu heshiiyey sabab meelahay sababahay uga dhacaysa iyo qaabkay uga dhacaysana waa lagu heshiiyey waxyaabahii hadda socdana waa waxyaabaha lagu dhammaynayo waxaas jiray oo ah in ay ay meel marto doorashadu laakiin wadankii oo dhan ayaa taagan wadankii oo dhan ayaa siyaasadiisu cakiran tahay in marka wadanka doorashadiisu dhaqaaqdo wadanka oo dhan bay xal u tahay keliya maaha saddexdan qaybood yani meelihii kale oo dhan baa wadanku diyaar yihiin inay doorashadu ka dhacdo kana bilaamato meelahana way ka dhacaysaa iyagana waktiga ugu habboon ee arrimahoodan la xaliyo
khilaafyada jira awgood waxaa soo baxaya warar sheegaya suurtagalnimada in doorashooyinka hal magaalo lagu soo koobo marka maxaa ka jira arrimahaasi
heshiiskii la gaaray ayaa wuxuu dhigayay in laba magaalo maamul goboleed kasta ay doorashadu ka dhacdo wax heshiiskaa bedelay oo dambena anigu ma ogin marka wararkaasi koley waa un iska kutri kuteen waa gartay marka ku dhowaad soddon kun oo ergo ayaa soo dooran doonta laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xildhibaan magaalooyinka ayaa laisugu geyn doonaa marka ammaankooda oo la sugo iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo loo diyaariyo howl sahlan ma aha marka sidee arrinkaas ugu diyaar garowdeen haddii aad tihiin guriga guddiga doorashada doorashadu in la qabto waa howl adag weliba dee wadan soomaaliya oo kala ah oo wax meelo badan ay dayac ka jiraan waa waa shaqo adag laakiin waxyaabo kale oo caawinaya ayaa jira in doorashadu ay dhinacyo badan ka dhaqaaqi karto waxaa kamid a doorashadu horta waxay u qaybsan tahay de hab qabaa'il ayaa kuraastu u astaysan tahay qabaa'ilku door bay qaadanayaan oo de iyagiibaa is abaabulaya oo xulanaya ergooyinkii iyo howlahoodii dhinacaasi waa dhinac aad muddo in ay qayb ka tahay in hawshii doorashadu ay wax ka dhaqaaqdo dhinaca amniga waxaa jira guddi ilaa sagaal qaybood ka kooban oo ay ka mid yihiin madaxda boolisyada maamul goboleedyada kuwa amisom kuwa qaramada midoobay sidoo kale booliska dowladda federaalka soomaaliya guddiyada marka isku xiran waxaa jira kulamo joogtaa iyo howlo ay haddaba wadaan oo ay ugu diyaargaroobayaan in meel kastoo doorashadu ka dhacayso ay amnigeeda la socdaan marka diyaargarow fiican baa jira dhinaca amnigana gudoomiye maxaad u sheegi kartaa haddii aad tihiin guddiga doorashada dadka su-aasha gelinaya dhexdhexaadnimadiina ama ka shaki qaba inaad si cadaalada u qabanaysaan doorashada guddigu sidiisaba wuxuu ku shaqaynayaa waa habraacyo anshaxa oo u degsan in doorashadu ay ku socoto waxaa jira waxyaabo aasaasiyaad ah oo oo guddigu uu u yahay udub dhexaad sida in wuxu ay hufnaan noqdaan in ay dadka tartamaya helaan xogta doorashada ee ku filan in aan cidna lagu gacan bidixayn karin meelaha ugu daran ee u baahan in wax laga qabtana waxaa waxaa ka mid ah dadyowga iyagu iskale laftigooda kuraastu in aysan iyaga laftigoodu aysan dareemin in cidna laga tegay cidna loo sad buriyey marka horta wuxu waa wax isku wada xidhan oo guddiga keliya maaha laakiin guddiga dhexdhexaadnimadiisa iyo kalsoonidiisa waxa uun aan ka shaqaynayna ayay ahayd maalmihii dib aniga lai doortay hoggaankeen annagoo cid walba u muujinaynay waxa aan ku shaqaynanaa inay tahay dahfurka
guddoomiye maxaa ka jira inaad wax unluga ku leedihiin khilaafka u dhexeeya ee xubnaha guddiga doorashada ee gobolada somalilan guddiyada somalilan khilaafkooda koob iyo tobanka xubnood waa koob iyo toban ay siyaasiyiintu soo kala magacaabeen marka sabab khilaaf loo dhex dhigaa ma jirto waxaan in ay wada shaqeeyaan oo oo tiam ay hal tiam yihiin ama hal koox waxa unaan ka shaqaynaynay waa kaas mar walba tiam baanaan ka shaqaynayna kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya maxamed xasan ciro oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo ku sugan magaalada muqdisho